أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن خياري kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alla idmasaaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii saddex iyo labaatanaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaalla culus madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee koonfur galbeed ayaa ku hanjabay inuu iska difaaci doono duulaanka kaga yimid kooxda ridada soomaaliya wilaayada islaamiga ee baay ayaa munaasabad maamuusa u qabatay shakhsiyaadkii wilaayada ku matalayay tartanadii kala duwanaa ee la qabtay bishii barakaasneed ee ramadaan guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga hiiraan bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe iyo gedo ayaa goobo fagaaraa ku daawaday filimkii mu'asasada alkataa'ib sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan maqaal ku aadan filimka uhiilinta madluumiinta ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax isniinna taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay saddexda bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii saddex iyo tobanaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaalla culus haddaba urarkii ugu dambeeyey ee dagaalada bariga dhexe waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen nuur cali warsame abuushayba bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay walaalka ee dagaalka ka socda dhulka la isku yidhaahdo bariga dhexe ayaa waxa uu galay maalintii labaatan iyo saddexaad dagaalka oo ah mid u dhexeeya nidaamka shiicada iiraan iyo kooxo yar oo ay la socdaan iyo weliba isbahaysiga ay hogaaminayaan maraykanka iyo yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay walaalka iiraaniyiintu waxa ay gantaalo ku asqeeyeen koonfurta iyo waqooyiga dhulka sahaynadu ay gacanta ku hayso taasoo dhimashii dhaawacba uu ka soo gaaray sahaynadu inta badanna magaalooyinka la beegsaday waxaay ahaayeen magaalooyinka lagu kala magacaabo arad iyo dimona oo ah saldhigyada warshadaha nucleerka ee dhulka sahaynadu ay xoogga ku haysato nidaamka daaqoodka al sacuud ayaa waxay sheegeen iyaguna inay soo rideen gantaalo laga soo ganay iiraan kuwaasoo ku wajahnaa magaalada caasimadda ee riyaad halka laba kalena ay ku dhaceen sida ay tilmaameen meelo bannaan ah oo aan la deganayn iyadoo afar diyaaradood oo daroon ahna ay burburiyeen sida sacuudigu ay sheegteen maleeshiyaadka la baxay xisbullah ee ka dagaalama lubnaan islamarkaana sahaynada si adag uga soo horjeeda ayaa waxay sheegeen inay weerareen askar yuhuud ah oo ku sugneed halka lagu magacaabo alkhiyam iyo weliba talayba ayagoo ku garaacay gantaalada loo yaqaano margloit kuwaasoo lagu beegsanayay waqooyiga dhulka sahaynadu ay xooga ku haysaan sidoo kale qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay waddanka ciraaq gaar ahaan magaalada baqdaad ee caasimadda iyo galbeedkeeda weeraro daroon ah ayaa sidoo kale waxaa lagu qaaday goobaha saldhigyada u ah maraykanka ee magaalada baqdaad iiraaniyiintuna waxaa la sheegay inay howlgeliyeen nidaamyada difaaca ee ka hortaga weerarada kaga imaanaya gantaalada iyo diyaaradaha ee dhanka maraykanka iyo yuhuudda sidoo kale yuhuudda waxay ku dhawaaqeen inay bilaabeen weeraro ballaaran oo kanan ah kaabayaasha muhiimka ee tehraan balse tehraan ayaa umuurahaasi iyadoo ka jawaabaysa waxay duqeymo culus ay la dhacaysaa magaalooyinka sahaynadu ay xoogga ku haystaan gaar ahaan kuwa uu yaallo hubka nucleerka siliibiga trump ayaa waxa uu ku hanjabay inuu dagaal culus ku qaadi doono xarumaha tamarta iiraan haddii aysan si buuxda u furin marinbiyoodka hormuus afartan sideedda saacadood ee soo socota wuxuu ku sheegay baraha bulshada qoraal uu soo dhigay in maraykanka uu diyaar u yahay inuu burburiyo xarumaha ugu waaweyn ee tamarta iiraan haddii ay sii wadaan buu yidhi khatargelinta marinbiyoodka muhiimka ah ee caalamka iiraaniyiinta oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa kooxda la baxday maqaamka khatam al ambiyaa waxa ay sheegeen in haddii la weeraro kaabayaasha tamarta iiraan ay ayaguna beegsan doonaan kaabayaasha tamarta iyo teknolojiyada maraykanka iyo sahaynada arrintan ayaa waxay muujinaysaa kalabax siyaasadeed oo khatar ah iyadoo marinbiyoodka hormuus uu yahay halbowlaha ganacsiga saliidda caalamka uu noqday xarunta ay xiisada ugu badan ay ka taagan tahay siday ka dhawaajiyeen iiraaniyiintu magaalada dimona oo ah koonfurta dhulka yuhuudda ay ku haysato islamarkaana hooy u ah xarumaha ugu waaweyn nuukleerka dhulka yuhuudda ayaa lagu qaaday weerar gantaallo ah oo iiraan ay ku daadisay goobtaasi kaasoo sababay burbur ballaaran tehraan waxay si cad u sheegtay in weerarkan uu yahay jawaab toos ah oo ku aadan duqayntii lagu bartilmaameedsaday xarunta nuukleerka nantas ee iiraan horumaradan ka socda goobta dagaalka waxay muujinayaan in tehraan iyo talaabiib ay galeen marxalad horumarsan oo beegsiga isku dheelitirnaanta kaabayaasha muhiimka ah gaar ahaan kuwa nuukleerka laga bilaabo nantas ilaa dimona iyo laga bilaabo beerta gaaska ee sotbaris gas filet ilaa warshadaha safaynta shidaalka ee bsrvani comlix ee xaifa weeraradu waxay u muuqdaan kuwo si taxadir leh loo doortay si loo gudbiyo fariin keliya ah weerar kasta oo lagu qaado kaabayaal muhiim ah waxaa loogu jawaabayaa weerar la mid ah kaasoo iiraaniyiintu ay samaynayaan horey waxaa weerar loogu qaaday xarumihii gaaska dabiiciga ah ee iiraan iyagoo jawaabteedina weeraro ku ekeeyey iiraaniyiintu waddamada khaliijka sida sacuudiga iyo weliba qatar iyo imaaraadka xarumahoodii gaaska dabiiciga ahaa sida uu qoray wariye ka tirsan aljaziira maraykanka ayaa waxa uu soo jeediyey codsi ah in iiraan ay la gasho si loogu soo celiyo hantideeda la xayiray loona siiyo magdhow wixii burbur ahaa ee ka soo gaaray dagaalkana beddelkeeda laga wada hadlo barnaamijka gantaalada iiraan su-aalaha la isweydiinayo ayaa waxay tahay oo miyaan horey u sheegin maraykanku inay burburiyeen dhammaan hubkii iiraan oo ay guulaysteen sidoo kale sawti trump uu lahaa waan burburinay dhammaan gantaaladii iiraan waa maxay waxa xilligan dhacaya oo yuhuudda lagu beegsanayo sidoo kale maxay gantaalada hadda iyo kow looga wada hadlayaa iiraaniyiintu saacadihii lasoo dhaafay waxay sidoo kale ku hanjabeen inay gebi ahaanba xiri doonaan badda cas iyo marinka bawalmandab haddii maraykanku uu weeraro jasiiradda qaark oo ah halka boqolkiiba sagaashan shidaalka iiraan laga dhoofiyo sida ay warisay wakaaladda wararka iiraan ee tasniim muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay holac ka baxaya goobihii iiraaniyiintu ay beegsadeen kadib markii gantaalada iiraan ay ka gudbeen nidaamyada difaaca sahaynada ee yaallay magaalada ugu muhiimsan ee saldhig u ah nuukleerka sahaynada ee lagu magacaabo diona taasoo ku taala dhulka lamadegaanka ah ee najaf ee koonfurta dhulka yuhuudda haysato sida uu wariyey telefishinka ruushka ee r t oo sheegay in gantaalo sax ah oo si toosa u garaaceen bartilmaameedkooda in xalay iiraaniyiintu ay u adeegsadeen weeraradan oo dhacay saacado kadib markii gelinkii dambe ee shalay ay iiraan sheegtay in maraykanka uu duqeeyey xarumo nuukleer oo ku yaala gudaha iiraan iyadoo weeraradan laga jawaabayo waxaana la garaacay xarumaha nuukleerka sahaynada gantaalada ku hobtay magaalada dimona waxaa la tilmaamay inay ku dhaawacmeen afartan iyo toddoba qof isbitaaladana la dhigay sida uu sheegay wargeyska sahaynada ka soo baxa ee times of israel sidoo kale sahaynadu waxay xaqiijiyeen in saacadihii lasoo dhaafay gantaalada lagu garaacay magaalada lagu magacaabo arad ay ku dhaawacmeen ilaa iyo boqol ruux taasoo ah magaalo ay ku yaalaan saldhigyo milatari iyo xarumo istraatiiji ah waa magaalo dhacda gudaha lamadegaanka najaf ee aagga lagu hayo nuukleerka sahaynada iyo hubka istraatiijiga ah weeraradu iiraaniyiintu ay qaadeen ayaa laga arkayaa isbeddel inta badan gantaalada iiraan ay adeegsatay nidaamyada difaaca oo ka dhigan inay iiraan adeegsanayso gantaalka hybersonic ee fataxa oo ku socda xawaare zaa'id ah oo ka dhigaya wax adag in la qabto mar horeba weerarada saddexdii maalin ee u dambeeyey ay fulisay iiraan ayaa lagu sheegay inay saamayn adag ku yeesheen yuhuudda laga soo bilaabo weeraradii ka dhacay xarumaha shidaalka gaaska iyo tamarta xayfa iyo kuwa xalay qaraxyada ka dheliyey najaf oo ku yaaliin saldhigyada militari iyo xarumaha nucleerka aad buu u mahadsan yahay abuushayba madaxa maamul goboleedka gaala raac ee koonfur galbeed ayaa ku hanjabay inuu iska difaaci doono duulaanka kaga yimid dhanka kooxda riddada soomaaliya sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed waxaa cirkiis kusii shareeraya khilaafka u dhexeeya maamulka shahadla diriirka koonfur galbeed iyo kooxda riddada soomaaliya kuwaasoo isku haya maamulka magaalooyin ka tirsan gobolada baay iyo bokool cabdicasiis lafta gareen oo ah hogaamiyaha maamulka shahadla diriirka koonfur galbeed ayaa mar kale sheegay in xasan gurguurta uu dulaan ballaaran kusoo qaaday maamulkiisa islamarkaana ay si adag isaga difaaci doonaan isagoo ka hadlayay munaasabad tababar loogu soo xirayay maleeshiya daacad u ah maamulkiisa oo ay carbiyeen ciidamada xabashida etoobiya ayuu weerar afka ah ku qaaday kooxda riddada soomaaliya saddexdaba koonfur galbeed uma istaagayso mana joojinayso waana iska celinaysaa waxaad og tihiin waxaa labadan beribo duulaan qaawan oon xishood la'aan ah oo bini'aadannimada ka baxsan oo soomaalinimada ka baxsan oo si dhaqan xumo aho mooryaannimo ah koonfur galbeed ugu soo qaaday duulaan dawladda federaalka ah ayada oo adeegsanayso ciidamo gaar ahoy ayada leedahay diyaarado ku soo daabulayso oo deegaannada qaarkood tegayso oo shacabkii reer koonfur galbeed kala qaybinayso tii aan horey u sheegay ah waxyaalaha kala qaybinta iyo dadka dhaqanxumada lagu wado markii laga tegay kadib lafta gareen ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay kala furfurid ballaaran ku hayso maamulada degmooyinka gobollada baay iyo bokool isagoo ku sifeeyey dagaalka lagu soo qaaday mid mooryaannimo sida uu hadalku dhigay waxaasaa jiraan oo muddadaanba socday siaad la socotaan diyaaradaa la soo daabulayaa ciidamaa lagu soo qaadayaa degmooyin baa la geynayaa dad degmooyin joogaa la handadayaa waa la toorjargaraynayaa maamullaa lala hadlaayaa waxaa la leeyahay ma noolaanaysaan waa laydin qabanayaa haddaan taanna qabtay leeyihiin kadibna lacagaa la idin diraayaa hadla oo ninkaasaan cabsi gelinaynaa annagu saas kuma cabsanayno koonfur galbeed ma cabsanayso cidnana kama cabsanayso intuu qofkoog nool yahayna hadalka lafta gareen ayaa ku soo aadaya xilli iska hor imaadyo xoogan ay labada dhinac saacadihii lasoo dhaafay ku dhex mareen deegaano dhaca duleedka magaalada baydhabo mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee baay ayaa munaasabad maamuusa u qabatay ashqaastii wilaayada ku matalaysay tartannadii kala duwanaa ee la qabtay bishii barakaysneed ee ramadaan bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya waa barnaamij guun weyn oo la filayo in gu'yaal badan ay ka dhex guuxi doonto maskaxda reer baay si gaar ahaaneed dadyowga ku dhaqan degmada buulafullay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay kani waa barnaamij gudihiisu ay ku jiraan ilaa shan munaasabadood uu midba midda kale uu ka xiise badan yahay waxaana xilli weliba oo mikrofoonka la weeciyo mid cusub ay ka soo qaybgalayaashu tamirinayeen inaan laga gudbin xiisaha iyo dareenka farxadeed awgii haddaan idin galno dulucda oo aan idin deeqsiino muhiimadda waxaan isku mari doonnaa saddex magaalo waana degmooyinka buulafulay iyo labaatan jirow iyo deegaanka dharqo oo mid walba uu ka qabsoomay barnaamij xiisihiisa wata iyo fantasiyo xamaasadda qofkii goobjoog ahaa kicisay aan ugu horeyn u jihaysano dhanka degmada buulafulay oo ay ka dhaceen barnaamijyada kale ah kow munaasabadda ciidulfidri iyo qaabilideeda oo ku dhehan farxad iyo reenreen labo munaasabad lagu bogaadinayey tartamayaashii wilaayada islaamigaha ee baa ee kaalinta labaad ka galay tartan aqooneedkii idaacadda andalus sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri saddex bogaadinta tartamayaashii qur-aanka ee sannadkan ka qayb galay tartankii uu qabtay maktabka dacwada si gaar ah tartankii taajul quraa afar bogaadinta ardaydii wilaayada islaamiga ee baay kaga qayb gashay muqayimkii tacliimiga ah ee ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo midda ugu dambaysa oo ah bogaadinta tartamayaashii dadka waaweyn ee sannadkan ka qayb galay tartankii almaahir bilqur'aan ee uu qabtay maktabka dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin mushaarikiintu waxay ahaayeen kuwa tiradooda ay ka badan tahay laba boqol oo qof waxaana nagu maqaalo ah inay ka kala yimaadeen gudaha wilaayaadka islaamiga iyo meelo ka baxsan taas oo kuu muujinaysa in saamaynta munaasabaadka lagu kulmiyey halka barnaamij aysan ahayn mid sahlan waxaana goobta ismarxabayn kadib lagu guda galay muhiimadda inta aynan dhegihiina ku dhibcin wixii halkaasi ka dhacay waxaa sidoo kale xusid mudan in bulshada degmada buulafula iyo hareeraheeda ay si weyn maalinkan uga qayb galeen u gargaaridda dadka abaaraysan boqolaalka dollar ee la bixiyeyna waxaa qayb ka ahaa wilaayada islaamigaha ee baay oo mashadkaas ku bixisay lacag cadadkeedu uu gaarayo ilaa iyo kun dollar jeedinadii halkaas ka dhacay waxaa ka mid ah kelimaad gabayo su'aalo iyo anaashiid saameyn reebay waxaana markan idinku soo maqan kelimadda sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaah ee bahay uu ka jeediyey munaasabadda lagu qabtay howlka xafladaha usaama ee degmada buulafullaay ikhwa jazaakum allahu khayran may ka bilaaway guddiga taakulaynta ama gurmudka abaaraha walaayada kun dollar asanka dagaas insha allahu tacaala taasay liiska darsada qodobkaas haddaanu ku gudobo munaasabada may la sheegay ani shan munaasaba daaranta macna shan munaasaba marka dareema kortan laakiin shan munaasaba maalmo iyo munaasabaadkana isla ekaadaan ku obsanay saas daraaddee hal maalin lahan ka jamci marka meelo may ku dareemasahana shaqada socota walaalaha ka jaran jazaahum allahu khayran ani shaga xawli ah ogoodla'ta may uma hadnagaane marka markan ka horreyta raggii musaabaqaadkii ramadaankan ku qeybgaalka ee bojo shalbedelan talabadii qur-aanka kariimka ee ka tardamaay musaabaqadii taaj alquraa sidoo kaleeto musaabaqadii lamaad almaahiru bilqur'aan alkariim oo macallimiinta ku qeybgaleen mukhayamkii sayfiga hay macallimiintii ardadii ku qeybgaleen imaamulyaalsho iyo musaabaqadii ramadaanka idaacadda andalus daadiyaasi galanta kahyti iyo majmuucadii iyo raggii kuqeybgalen iyo mas-uuliintoodii dhammaantiyo iyo intii aan ansheegna iyo lankasta dowrgii kaalanka lahay guulasay in la deera haddii ataa walbarasho iyo haddii ataa xirfad iyo faniyad iyo shaqo kale la goboda dhammaantiyo may lahaa jazaakum allahu khayran ilahi miisaanka xasanaadka siin saaro markan waxaa kelimad la siiyey tartamayaashii ku matelayey barnaamijkii tartan aqooneedka ee majmuucada baay ee ku gashay kaalinta labaad waxaynu soo hoyeynay inaynu waxaweyaan kaalinta koowaad u galno qur-aanulkariim insha allah sidoo kale shan iyo tobanka jus hee kama aysan dhicina waxay ka soo muuqatay kaalinta hee ya waa kaalinta saddexaad ayay ka soo muuqatay wilaayatu baay alislaamiya sidoo kale tobanka jusna kaalinta koowaad ayay ka soo muuqatay wilaayat baay islaamiya sidaa darteeda waxaynu ognahay marka wilaayada waxaa u soo hoyday in ay tartankii idaacadda ay qabanaysay iyo hee kaalinta labaad ay ka muuqato sidoo kale hee tartankii hee xarakad shabaab mujaahidiin ay qabanaayeen in ayagana oo qur-aanka loo qabanayo in ayagana ay ka soo muuqdaan saddex meelood oo kala duwan in ay ka soo muuqato ayaa dareemayseen sidaad ogtihiin marka wilaayada waxaa ka socdo juhdi iyo dadaal badan oo ah xagga dacwada iyo xagga tacliimta dhammaan oo waxaad dareemaysaa in maanta wilaayadu ay marayso meeshii ay ku fiicneed ya rag badanoo waxa weyaan wilaayada yimid waxay leeyihiin meesha maanta la dhihi karaniyo ama manbac cilmi laga helaa oo wilaayatu baal islaamiya in arday badan loo qaaday mukhayam loo qaaday mukhayam atacliimi ay qabanaayeen xarakatu shabaab mujaahidiin gaar ahaan maktabu tarbiya wa tacliim arday badanoo ka qayb gashay ayaa hadda indhahoodii soo fiirinaya way qoslayaan waxay wilaayada islaamigaha ee baay sanadkan sidan ku sagootisay saacada dahabiyaha u geli doonta baal farxadeed oo noloshooda ah waxaana annagoo ah bahda andalus idin leenahay waxaan rabbigeena ka baryaynaa inuu sannado badan uu nagu kulmiyo fagaarayaal waaweyn oo sidan ka sii farxad badan waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يجيء العيد باسما وللجمال راسما يا رب فاقبل منا خيرا مما عملنا واجعل كل الأيام عيدا طوال العام واجعل كل الأيام عيدا طوال العام
mahadsanid bashiir guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan sida warbixintan oo ku faahfaahinaya saadiq muumin iyadoo weli ay socoto taageeridda iyo garab istaagga dadka tabaalaysan ay abaaruhu saameeyeen ayaa guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay deeq raashin ah gaarsiiyeen dadyow fara badan kuwaas oo ku dhaqnaa deegaanada shaw iyo buurweyn ee hoostaga degmada jallaqsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dadkan abaaruhu saameeyeen oo loo qaybiyey bariis sokor iyo saliid ayaa kaga mahad celiyey mujaahidiinta ah iyagoona u duceeyey gaaladana habaaray magacayda xasan cali ibraahim deegaankayda waa buurweyn walaayadaana siisi aan intii tabar daran bur bariis sokor saliid ayay noo qaybisay maanta waa mahadsiihiin ilaahay khayr ha siiyo wallahi alxamdulilah markii la wacayo walaayada idiin wacday beri maasha idinka baahan oona wax idiin qaybi rabtiliiri aad iyo aad dareenkeydin la soo koobi karo ilaahay inas guulsiiya aan u ducaynaa magaca xasan nuur hilmaamis maanta waxaan joogaa tuulada buurweyn walaayada islaamiga ayaa maanta raashin noo qeybisay oo isugu jiro saliid bur sokor waana ku mahadsan tahay maadaama ay ku soo beegtay xilli khatar ah oo abaaro ba'an ay ka jiraan abaarta si aad aday noo saamaysay abaaro ba'an ayaa ka dhacay haddana alxamdulilah walaayada islaamiga ayaa deeqdaas noo maanta noo bixisay waana ku mahadsan yihiin ibraahin cali ali dhaha aniga deegaanka waxaa waaye ee shaw maanta waxaa nala siiyey caag saliid eh iyo haaf sokor eh haaf bariis eh haaf bur eh intaasaa nala siiyey si aadaa loogu baahnaay walaayada islaamka kor allah ka dhigo islaamka kor allah gaalo adal ha jibiyo kaltuuma mahad ciise ilaahay roob ana siiyo waxaa naloo siiyey bariis bur saliid sokor qof mudanaa timiday waana la siiyey maasha allah waxayna siiyeen wax ka badan allah ha siiyo roobna allah hana siiyo ummadda allah ha kala qaboojiyo macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah guddoomiyaha golaha nuqubada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ahna xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada hiiraan oo ku sugnaa goobta raashin qaybinta ayaa ka warbixiyey tirada qoysaska ka faa'iidaystay raashinka sidoo kalena macalin yuusuf ayaa sheegay in masaakiinta ay gaarsiiyeen ammaanadii ay u soo dhiibeen mujaahidiinta dadkii mudnayna la gaarsiiyey bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi waxdah wasalaatu wasalaamun calaa man laa nabiya bacdah awalan wa aakhiran waxaan u mahad celaynaynaa alla subxaanahu watacaala nooga nicmay nimcooyinkiisa aad iyo aadka aan la soo koobi karin allana wuxuu leeyahy wain tucudduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa waxaan u mahad celinaynaa bacdallaahi xarakatu shabaabi almujaahidiin meel walboo aa joogtay khiyaadadeeda oo ugu horreeya amiirunaa axmed cumar abuu cubayda xafidahullahu waracaa waxaan u mahad celinaynaa walaayada islaamiga hiiraan waxaan rabaa halkan si bayaana inaan ugu faahfaahiyo anigoo ka mid ah golaha dhaqanka islaamiga hiiraan kana mid ah guddiga samata bixinta ama guddiga gurmadka abaaraha una taagan insha allahu tacaala ammaanadii naloo soo dhiibi ama naloo magacaabay gudashadeeda kuna howlaneen baryahan deegaano hoos taga muxaafadada degmada jagalaksi oo ay ka mid tahay deegaanka show ee maqarka wilaayada islaamiga degmada jagalaksi ah iyo buur weyn oo iyadana insha allahu tacaala ka mid ah makaanada muxaafadada hoos taga waxaa gurmadkaasi ay ka heleen dad tiradooda ay la eg tahay guud ahaan muxaafadaas sagaashan qoys sagaashankaasi qoys ammaanadii naloo soo dhiibay waan gudannay raashinka aan qaybinay maanta wuxuu isugu jiraa bur bariis saliid sonkor waxaana qaadanayay dadkii ilaahay subxaana wa tacaala in loo helay ou amray oo ducafada ahaa ee awooddooda ee yareed waxaa kaloo ammaan mudan haweenka muslimaadka ah ee deegaanka show inay gurmad ballaaran horey u sameeyeen walaalahooda muslimiinta ay u dhex galeen dabkooda ay shidaan ilaahay ha ka abaalmariyo diinteenna aad ayay u ammaantay rasuulka wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ma waxaad moodeen in laydinkugu hiilinayo laydinkugu gargaarayo ilaa ducafada uu gargaaridooda iyo u hiilintooda maahane guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhiyey gurmadka la gaarsiinayo bulshada abaaruhu ay saameeyeen waxaana xusid mudan in guddiga gurmadka abaaraha qaybta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan uu maalmihii lasoo dhaafay gurmad ballaaran oo raashin qaybin ah ka samaynayay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan mahadsanid saadaq bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe iyo gado ayaa goobo fagaaraa ku daawaday filimka mu'asasada alkataa'ib aan ku horumarna wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo marwaan maxamed xilli saacadihii lasoo dhaafay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo saartay muuqaal xiise badan oo shaafiyey quluubta muslimiinta islamarkaana ay wada sugayeen kaasoo ciwaan looga dhigay khaswatu nusratulmadluumiin islamarkaana lagu soo bandhigay siduu u dhacay weerarkii godka jilacu ee dhacay taariikhdu markay ahayd afarta oktoobar labada kun shan iyo labaatan ayaa waxaa filimkaasi soo dhoweeyey bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud bulshada muslimiinta ee ku dhaqan ayaa xalay goob fagaar ah ku daawaday muuqaalka waxaana goobta soo xaadiray bulsho fara badan oo rag dumar iyo caruur isugu jira kuwaas oo xiise ballaaran u qabay daawashada filimkaasi markii ay soo dhammaatay daawashada filimka islamarkaana ay ku laabqowsadeen dadkii muslimiinta ahaa ee soo xaadiray fagaaraha waxaa goobta ka hadlay ugaaska beesha mursaday ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo sidoo kale abwaanada iyadoo aan mikrofoonka idaacadda andalus la dhex marnay bulshadii soo xaadirtay kuwaas oo ka warbixiyey muuqaalka iyo waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen caawa waad fiirsateen caawo waxaad ogsoon tihiin waxaad arkaysaan wiilkaa yar oo sheekh calidheerer wiilkiisii ah annagana ilmaheenni ka mid a oo dhallinyaradeennii ah in caawa shiikhu uu halkaas ku sagootiyey isagoo istishaadi ah aabbihiisna uu yahay waxaa waaye waxaan leenaha wiilkaas ilaahay shahadiisa allah ka aqbalo asaga iyo walaalahood la socday oo maaragtay istishaadiyiinta ahaa ee godka jilcoo muslimiinta ku soo furtay waa u ducaynaynaa waxaana leenahay ilaahay ha ka dhigo kuwii toddobaatan iyo labada qofood qiyaamaha uu shafeeco qaadayey oo ilaahay oo ugu shafeecayey waalidkiiskii ugu shafeecayay oo ilaahay ha uga dhigo arrintaa hadda caawa sheekh cali maxamuud raage oo meesha marka wiilkiisa asagoo ou halkaas ku mucaanaqaynaayey asagoo og inuu godka jilco inkhimaasi inta ku galo oo halkaas uu ku baxayo waxaa ka raadi ah hooyadiis aabbihiis walaalihiis qaraabadiisa anigoo ugaaskiisiiya raalliaan dacwad uga ahay ilaahay shahadiisa allah ka aqbalo kuwa kaloo meesha jooga shahadooda allah ka aqbalo insha allahu tacaala waa u dardaarmaynaa in wiilal badan uu qudwo u noqdo wiilkeenni inuu qudwo u noqdo iyo kuwii ka horreeyaba inay qudwo u noqdaan ay ku daysadaan ay qiiroodaan meeshuu ka baxana ay ku baxaan soomaaliyay ka dhaqaaqa waad aragtaan cadowga idin haysta waxa maanta idinka baxaya iyo waxaa maaragtaaye idinku socda haddaad jiiftan waxaa idinka baxayoo maaragtaaye isdalleecinta iyo doqonnimada idinkaga baxayaa ka badan marka haddaad ragannimo muujidaan waxaa la yidhi ragannimo waa naftoo la ysku dhibo dagaalku marka naftana isku dhiba jihaad niyeysta naftiinna u soo diyaariya sidaad cadowgaas nafta muslimiinta iyo naftiinna iyo dalkiinna aad uga qaadi lahaydeen arrinta koowaad soo jiidata waxay ahayd waalid waladkiisa sagootinaya istishaadina u sagootinaya waxyaabaha labaadoo soo jiirta waxay tahay rag diyaar garoobay ee doonaya cadowga madaxweyntiisa inay laayaan isla markaana ka kooban muhaajiriin iyo ansaar ragga dhallinyarada ah ee ilaahay kitaabkiisa koryeelidiisa u shahiiday ee naftooda bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa jannatulfirdows alaclaa inu ilahay ka waraama ilahay uga baryaynaa runtii waxaan arkaynaa wax maanta aan ka hadli karnaba ma ahan sida gabdhaha muslimaadka oo la jiidayo la dhibaataynayo runtii qiiradaydu aad iyo aad bay u kacsantahay runtii ragga muslimiinta oo la dhibaataynayo jawaanada madaxa loo gelinayo runtii boqolkiiba boqol wax laga dhiidhiyo weeye wax loo fadhin karo iyo wax mataqaanaa loo fiirsan karona ma ahan qof damiir leh amase mataqaanaa ilaahay diinkiisa mataqaanaa waxba ka garanaya wax uu adkaysan karo runtii ma ahan runtiina inaan qalabka u qaadanno oon iska dhicinno nimanka sidaasa cumalada mataqaanaa gaalada u shaqaynaya oo shaqaysayaalkaa sidaas ayaan mataqaanaa naga go'aan insha allahu tacaala waxaan isku daynaa haddii ilaahi subxana watacaala uu noo talagalo meeshay nimankaas mareen aan wax ka marno carruurteenna ha ahaato annaga nafteenna ha ahaato xataa xaasaska ha ahaato insha allah haddii ilaah yara waxaan isku talagelaynaa in dhammahaas aan nimankaas ay noo jideeyeen awalna alla rasuulkiisa noo jideeyey allah noo jideeyey inaan daba kaanno insha allah bilah anaa ka tirsan ardayda dugsiyaasha ka dhigto degmada albuur wiilka maanta aan ku fiirsanayn ikhtimaasiga waa wiil isku dugsi aan ahaa jirnay insha allahu biidnillahi kariim anuguna waxaan rabaa jidka oo maray inaan maro insha allah walaalaha muslimiinta waxaan kula dardaarmayaa in la iska dhacsho cadow waana iska dhici doonaa meel kasto oo naga soo galo annagana waan geli doonaa insha allah biidnillahi kariim caawa waxaan ku fiirsanay filan aad iyo aad u xiiso badan walaaliheen muslimiinta oo meelaha lagu xissilcinaayo dhiiggeenna ayaan huraynaa gaalada iskaga dagaalaynaa insha allahu tacaalaa dhiiggeenna ayaan horumarsanaynaa walaaliheen muslimiinta oo ku jira godka jilcow iyo meelo kaste aad iyo aad ayaan ugu dagaalaynaa kuwa gaalada oo haysto oo cadowga ah waxaan leenahay dadka muslimiinta ah oo xabsiyaasha ka tacdiibiyanayo safira sugnaada annagana insha allahu garabkiina ayaan nahay wiilasha mudarjaahidintana waxaan leenahay meeshaa ka sii wadaan orooga sii wada annagana haddaan nahay gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada albuur garabkiina iyo gaashaankiina ayaan nahay kuwa qashinka ah waxay ahayto walaalaha muslimiinta gabdhaheenna ah xijaabada ka qaadaayo oo xiraayo oo jiidaayo oo dilaayo waan la dagaalaynaa waan isku qarxinaynaa shahaadiyoon ayaan ku gelaynaa insha allahu tacaala waxaa fili ku daawaya meeshaan maasha allah kii ugu xiisaha badnaaye caawa daawaday oo khiiro gaaro leh waxaan daawaday shiiqeena shaaldheere oo wiilkiisa soo waatinayo maasha allah waa kas wiilkiisa hormariyey baarkiisa ahaa kulligoodna saasay u socdaan wana ku wada jiraan laakiin waa kii keliya oo la inii soo muujiyo furinta hore u taga filanka gaalaan xamaasad weyn ayuu dhankaygi leeyahay maadaama arday dugsiya la dhiganayay oo galay insha allah caawa meeshan waxaan ku fiirsanay filan aad iyo aad u cajiib ah filankaas oo marka hore aad u murugo badnay kadib keedna naga farxiyey alxamdulilaah gaalo badanoo lagu xasuuqay alxamdulilaah alxamdulilaah alxamdulilaah isdaarkan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ee lagu soo gudbiyey duulaanka iyo hoylinta muslimiinta ee ka dhacay xabsiga godka julico ayaa ahaa mid saraakiishii iyo askartii murtadiinta ee ku sugnaa halkaasi ay dharbaaxo kowl kala kulmeen ciidamada mujaahidiinta oo ka jawaabaya dulmiga tacadiga jirdilka gumaadka iyo gobodfallada ay u geysanayeen bulshada muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxayna halkaasi mujaahidiintu ka sii daayeen maxaabiis fara badan oo muslimiin ah mahadsanid marwan dhanka shabeellada dhexe oo filimka laga daawadayna waxaa warbixintan inooga diyaariyay faysal mahad soomaali أسير في غياهبهم أسير
dadku waxay daawanayaan isdaarkii hadiyadda ciidda ee ay faafisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta goobta lagu sugan yahayna waa bartamaha degmada aadayabaal ee shabeellada dhexe bari iyo galbeed daraf ilaa daraf meel kasta oo aad dunida eegto duulaanno toosaha iyo kuwa daahsoon ayaa lagu hayaa shareecada allah iyo shacaa'irta islaamka يدنس عزتي qaybaha hore ee filimka oo lagu soo bandhigayay dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta si guud si gaar ah gaboodfallada murtadiinta ku hayaan dadka reer muqdisho waxaa dadka laga dareemayey la damqasho iyo inay ka xun yihiin dhibaatooyinka ku dhacaya muslimiinta hase ahaatee marka isdaarku soo gaaro soo bandhigidda halyeeyadii fuliyey weerarkii guulaystay ee loogu magacdaray khaswatu nusratulmadluumiin fagaaraha waxa uu la gariirayay takbiirta iyo taxmiidda iyadoo wujuudda dadkana laga dareemayay dhoolacaddayn iyo inay ku faraxsan yihiin geesiyada halgamaya iyo diyaargarowgooda marka uu dhammaaday isdaarka ciidda idaacadda andalus ayaa mikrafoon kala dhex martay dadkii isugu yimid bartamaha degmada aadan yabaal kuwaas oo ka hadlay sida uu u saameeyey isdaarka iyo shucuurkooda maasha allah alxamdulilah si wanaagsan ayaan u daawanay filinka aad iyo aad ayuunu xiisad u lahaay insha allahu tacaala anaguna ilaahay jidkaa si wanaagsan hanugu maray biidni illaahi baari insha waxaa la soo bandhigayay maxaabiistii muslimiinta la tacdiibiyo lasoo badbaadinayo bal ka waran dareenkaas maxaa dareemaysa zaa'id zaa'id dareen zaa'id ayaa i galay insha allahu tacaala aad iyo aadna waxaan u jeclahay biidni illaahi baari inaan raggaas aan garab istaago insha allahu tacaala ha insha allahu tacaala hadduu ilaahay qadar filan cajiibahan daaban oo lasu marxabaynaayo gaalan loogu run sheegaayo ilaahay subxaana wa tacaala lagu raalligelihayo xabsida waxaan maanta fahamnay oo gaalo ilaahay inuu run sheegay xabsidii boosaaso iyo xabsigii godka jilicow ayaa arno maanta la weeraraayo maxaabiista laga soo daldalaayo ragga mujaahidiinta dhasdhaarsanaya sheekhaynii amiirkayna u khudbaynaya oo macasalaameynaya maanta waxaan aragna cawada lagu facmahaynba waxaan fahmi karno ambaan arki karno maahan farxad weyn si gaara waalidiinta xataa saameyn ay ku yeelanaysa waalidiinta xataa si gaaray u saameynaysaa wuu la dardaaran shiiqu wuxuu u sheegay in canugooda halkiisa u sagootinaya u soo sagootisayaan uguna farxaan insha allahuna waxaan leenahay micigoor allah naga dhigo awlaaddeena insha allah inay jidkaas martaan rajayna biidni illahi tabaaraka wa tacaala adduunka waxaa loo dagaalamayaa gaal iyo islaam waxa weeye gaaladu waxay ku dadaalaysaa sidii ay muslimiinta u gaagaabin lahayd marka waxa weeye waxaan waa cadaawad gaamurtay taasoo noqonaysa ma garanaysaa ay ummaddii muslimiinta inay doonayaan inay wiiqaan insha allah bismillahi kariim walaalaha mujaahidiinta ah ee cadowgii jabka gaadhsiiyey ilaahay shahaadadu ha ka aqbalo intii kale shahaado kale heshayna allah ka aqbalo dhammaantood waxaan leenahay dee jab cadowgii jab baa gaadhay aadna waan u faraxsannahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin deg deg inaan u soo horhoorna waa dowladda calankeede ma dulkeennay kuma duub cadowada daraawiisha digri markuu ku soo galay xarbiga aniyo duunkaygu dayaydii hore tababaqidabada taageene diigaanyo ciidana miyaan daafta kala roon sidoo kale wuxuu dhahaya cabdilaahi macalin axmed dhoodaan allahu naxariista isaguna wuxuu dhahay muqdishu fadhoocigu degiyo gaal fadlinayaaye doqon bau faxaaxsaday waxbay ku farraqayaane waa xukuumad fidhiqowdayo la fungurayceeb muslimkaa ku diirsaday kufriga dakharradiisiiye waxay daamankii jaban yihiin doxorradoodiiye duuflaal hadday wada yihiin dacafliya tuuge waxaan daahu qarinayn bakhtiga daadsankaymahae dugaaggii ka dhere gaaladii dacayda dheerayda qalbigaa ku diirsaday sidii doorkan loo galaye bakhtigii la dooxu dhurwaadibir la jiifaaye duufaannadii lagu kacshay weli la diidaane furimahay ka didayaan sidii deere iyo cawle darxumooyin baa haysta iyo ceeb la dadaya filan oo ka hadlaya oo looga hadlaya godka jilcow qisatu madluubiina loo hadlaya haye ka war dareenkaaga filimku waa daawatay maxaabiis muslimiin la dhibaateynay aragtay kadib waa la weeraray waa la soo daayay maxaad dareentay shucuur weynaan dareemay oo la soo koobi karin waxyaabaa kaloo cajiibka oo aan arkaayo ka mid ah sheekh cali maxamed raawi shacali leere oo reerkiisa oo sideeta saguutinayo aad iyo aad mararka qaar unka mar haddaan ahna dadweynaha ilmaha jaamacada iyo waxbaan u dirsanaa iyo unesco laakiin ragga mujaahidiinta ilmahooda way way dirowhaya furmay u dirowhaya weyna la dardaarmohaya marka ununka waa marka waxaan leedahay insha allah ununkuna waxaan rajaynaa inaan u dirno furma insha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar dareenkeyga aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaan daawaday filinka qisatu madluuminahay marka si aad iyo aad ah ii soo jiitay waana ku faraxsanahay waxaan leeahay waxyaabaha aan ku arkana waxaa ka mid a sheekh cali dheer oo la dardaarmayo wiilkiisii marka ummadda soomaaliyeed waxay tiraa al-shabaabku ilmaho marin habaabshaa qarax iyo walxuu ku xidhaa waana kuwaasaaho ilmahoodiyeyba ku
mahadsanid faysal sidan oo kale waxaa filimka laga daawaday fagaare ku yaala wilaayada islaamiga ee gado waa kan cazaam carafaad oo warbixintaa inoo haya
الله أكبر الله أكبر الله أكبر waan arkaysaan insha allah oo camiladdii bilaabatay aan si fiican u fiirsano baaraka allahu fiikum halkani waa bartamaha degmada ceelacad ee xarunta wilaayada islaamiga gado kaas oo ku caanbaxay daawashada aflaamta jihaadiga iyadoona halkani xalay lagu daawaday filimkii aadka u xiisaha badnaa ay dhowaan soo saartay mu'aasada alkataab ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas ee u talagashay munaasabadda ciidulfidriga filimkan oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa waxaa halkani soo buuxdhaafiyey boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde kuwaas oo ka kala yimaaday xaafadaha kala duwan ee magaalada intuu socday filimka ayaanu waxaanu mikrofon kala dhex qaadnay qaar ka mida dadweynaha u soo daawasho tagay filimka iyagoona ka warbixiyey filimkaay daawadeen iyo waxyaabihii ku arkayeen inta ay daawanayeen bismillaah alxamdu lilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah koley waa daawanay filimkii shucuurtannadana wax badan buu ka bedelay sababtoo ah waxaa lagu bilaabay oon aragnay tacdiibyada loo geysanayo dadka muslimiinta ah oo mataqaanay ama dalka gudihiisa haato ama dibaddiisa haato iyo dhibka loo geysanayo taasoo shucuurta dadka beddeshay oo aad xanaaq uga keentay kabacdina waxaanu aragnay qaabka ay mujaahidiinta ugu falceliyeen oo ay ugu aareen walaalahood wallaahi aad caaw waxaweye waxaan u malayn farxad inaan la seexan waayoba aad baan u faraxsanahay aad baan u faraxsanahay farriin waxaan dirayaa nin kastoo ilaahay ilaahay mataqaanaa quluubtiisa uu khayr ku shubay ama awlaad dhalay ama damqanayo oo islaamnimo ay jirkiisa ku jirto dulliga iyo dhibkanna haystuu arkayaa jenaraalada maraykanka waxay samaynayeen waad arkayseen afrikaanka dadkeenna ku is istaagay waad arkayseen gabdhaheenna la jijiiday waad arkayseen ilmaha lagu tashkiiliyo inay ka qayb galaan saaxada jihaadka insha allah asalaamu calaykum filinka wallaahi maasha allahu waa maasha allahu nimankii xabsiga jilac uu tegey anigu kolley ciyaalnimadeyda xabsiga jilac uu mar baan ilankiisa maray waa aqaana meesha ku yaallo haddee mo five iyo mo six iyo maraykanka iyo waxaan ole dee gacno waa laisku ogyahay inay muslimiinta cadaaba hayeen arrintaasna arrin farxad la weeyo aad baan ugu faraxsanahay sida meesha loo galay caawa film maasha allah film aan fiirsanay waxaa la jiray maxabuustii dhibanayd oo ku dhibanayd muqdisho oo haystay murtadiinta oo waxaa dharna lasoo sii daayey oo farxad ka muuqato weli muqdisho keliya ma ahane magaalooyin fara badan oo cadowga inta laga soo bixiyey mujaahidiinta meel weli joogto waxaan ilaahay u rajaynayaa gacantood mana kor allah ka yeelo qaladana allah jubiyo oo la dulmay oo xabsiga jilicu ku xirnaa walaalaha u gargaaray ilaahay subxaana watacaala shahaadadaha ka aqbalaan leenahay wallaahi bilaahi aad iyo aad baan yaa waxaa weeye dareenkaygu u kacay aad baan u farxay aad baan niyadsamay iyo khayr iyo barwaaqa iyo u rajeeyey nimankii cadowga ahaa oo ummadda gumaadhayay oo dadka walaalaha mustadcafiinta ah iska dulmaayey markii la laayey aad iyo aad baan u farxay khayro fara badan iyo farxad fara badan baan dareemay ilaahay subxaana watacaala baana ku xamdiyey arrinta iyada dhowr fariimood bay diraysaa fariinta koowaad waxay tiraysaa dhab ahaanta iyo ka dhabnimada camalka mujaahidiinta qiyaadadooda ay dhab ka tahay taasi waa fariin fariinta labaad oo ay diraysa waxa weeyaan in uu wiil walba oo muslim ah oo mujaahid ama ah ama shacaba uu dhiirado oo walaalihiina u gargaaro maadaama ay qiyaadadii mujahidiinta wiilashoodii iyo beerkoodii bixinayaan annagana waa inaanu soconno marka waxaa weeye ninka kaa horreeyaad ku dayanayso yaan lagu dayan nin kastoo marka soomaaliyeed wiilkiisa ha bixiya aan leeyahay siduu u bixiyey sheekan oo kaleeto sheekana waxaan leeyahay qalbigaada allah kuu nuuriyo wiilkaadana meel rabto kuu ku baxay mid aqra kuu shafeec qaadana allah ka dhigo shahaadadiisana allah ka aqbalan leeyahay waa dhowahay waxaan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada ceelcadde aad iyo aad baa u faraxsannahay waxaan daawanay caawa filin xiise badan kaasoo lagu soo bandhigayo walaalihii istishaadiyada ka fuliyey muqdisho gaar ahaan xabsigii jilicow aad iyo aad baa u faraxsannahay waxaa aad iyo aad ugu sii farxay sheekhayna sheekh cali maxamuud raagi sheekh caldheere sida uu wiilkiisa u sagoontinaya insha allahu haddaanay annagana ubadkanaga saas ayaan usoo sagoontin doonaa waana kusoo dayn doonaa miidkeena insha allah aad iyo aad baa u faraxsannahay wallaahi aad iyo aad baa u farxa maasha allah waan ku faraxsanay anagoo iidii la faraxsanayn haddana waxaan aragnay walaalaha xabsiga laga soo daayay iyo walaalaha mujaahidiinta si xowlgal ku fulinayaan maasha allah waan leeyahay wiil kastoo mujaahidan waxaan leeyahay ku hami dheerow inaad noqoto kuwa maxaabiista inaad soo dayso muslimiinta inaad u nusrayso meel walba joogaan ilaahay subxana watacaala inuu jannada firdowso ka waraabiyo waxay jecel yihiin ilahay inuu la kulmay maasha allah filinkan aad buu noo cajab geliyey ilaahay baa ku mahadsan gaaladana allaha jabiyaan leeyahay filinkan horeyna waa u dhegaysa haddana aad baa lagu farxa ilaahay baa ku mahadsan maasha allah maasha allah ilaahay baa ku mahadsan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa meel kasta oo muslimiinta ku xiranta saana kale in looga soo daayo gaaladana allaha jabiyo insha allahu tacaala ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay gacantii sarraysa uu ka dhiga guul iyo garab uu siiyo mar walbana waa u ducaynaa ilaahay ilaahay iidankii waa u ducaynaynaa mar kasta insha allah guul baan u rajaynaynaa iyo inay gaalada jabiyaan maasha allah sheekh cali khayr allah siiyo aad baan ugu farxay insha allah waxaan rajaynaynaa sidiisoo kale inaan u sagoontino wiilasha insha allahu ilaahay idinkii qof kastoo muslim ana waxaan leeyahay saasoo kale ha loo sagoontiyo wiilasha gaalada madaxa ha ku dhuftaan insha allah inankan caawid zaaid ayuu iyu ii saameeyey aan caawid meeshan ku daawanay hariyada mujaahidiinta ee galay dadka jilicow loogu magaca nusratul mufahimiin waxaan caawid meeshan ku fiirsanay hadiyeeyo mujaahidiin oo naftooda horay oo u horeysay usoo furan lahaayeen muslimiinta meesha ku xirxiraan oo xabsiga ku jiro mujaahidiintaas waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala jannat alfirdowsi la calaahin kugu bishaareeyo hana in haleeshiyo maca nebiyiina wasidiiqiin waxaad tihiin shu'ado waxaan ku faraxsannahay caawita sidaan meesha ku daawanay wallahi bilaahi caawita zaa'id ba ii saameysay marka aan arkay sheekhuna sheekh cali maxamuud raaga oo suguntinaya wiilkiisa caawita waxaana awalba anagoon ogeyn inuu xaq uu yahay jidka anay ku socdaan walaaleen mujaahidiinta ah caawita waxay iisii saamaysay si zaa'id ah filimkan ay dhowaan soo saartay mu'aasada alkataib ee ugu talagashay munaasabadda ciidulfidriga ayaa waxaa si guud looga wada daawaday caalamka iyadana fagaarayaal kala duwana ku yaala wilaayaadka islaamiga lagu soo bandhigay daawashada filimkan mahadsanid caza ugu dambeyntii waxaad ku soo dhowaataan maqaal ku aadan filimka uheelinta madluumiinta ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkan ilyaas cabdulaahi maqaalkan ciwaankiisu waa sheekh cali dheere yaa gaari kara waxuuna ku bilaabanayaa sida tan maalinku waa sabti xilliguna waa salaada cishaha kadib waxaa noo dhammaaday bishii ramadaan waxaana shalay oo jimco ahayd soo qaadanay farxaddii ciidda soonfur sida caadiga ii ah aniga iyo cid weliba oo la socota dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaan xiliyadan oo kale ka war doonnaa mareegaha iyo baraha bulshada ee ay kooxdu ku faafiso muuqaalada uu ururka soo saara ee loogu magacdaro hadiyadda ciidda waa muuqaallo sannad weliba laba jeer soo baxa gaar ahaan ciidaha islaamka ee soonfur iyo carafa muuqaalka ciidan soo baxay waa uu ka duwanaa muuqaaladii hore waa uu ka xiiso badnaa waa uu ka farsamo qurxoonaa dareen ahaanna waa uu ka saameyn badnaa waxaan isleeyahay waxa uu si isku mid ah xusuus ugu reebi doonaa dad badan oo shabaabka jecel kuba necab iyo kuba dhexdhexaad ka ah hardanka socda intaba magaca muuqaalku waa uu hilinta kuwa la dulmiyey waxaana lagu falanqeynayaa sida ururka uu ugu dadaalaya in uu u jabsado xabsiyada cadowgiisa maxaabiista ku xiranna xargaha uu uga soo furo waxa uuna ururka arrinkaas u arkaa waajib diini ah sidaba ay wax badan ku celceliyeen hoggaankooda sare waxayna ila tahay in dad badan oo xoogogaal u ah silaca ka taagan xabsiyadaas ay arrinkan ku taageersan yihiin xarakada haddii aan u soo laabto muuqaalkii aan daawaday marka laga soo tago weerarka lagu qaaday godka jilico oo ah xabsiga ugu sumcadda xun soomaaliya fashilka amni ee ku dhacay hay-adaha amniga dowladda marka la fiiriyo sida sahlan ee xaruntaas muhiimka ah loo weeraray aniga waxaa si gaar ah ii soo jiitay dagaalyahanada weerarka fuliyey cali dheere xujo ayuu oogay sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere waa shakhsiga ugu caansan madaxda al-shabaab haddii aanan qaldanayn waxauu afhayeenka ururka soo ahaa muddo toddobiyo toban sana ah laga soo bilaabo sannadii laba kun iyo sagaal ilaa maanta oo aan laba kun lix iyo labaatan ku jirno sidaasi daraaddeed wax lala yaabo ma ahan in filim ururka uu soo saaray uu ka soo muuqdo balse markan waxa uu ka duwanaa sidii lagu yaqiinay calidheerana waxa uu filimka ka soo muuqday isagoo la dardaarmaya dagaalyahanadii weerarka ku qaaday godka jilacow taasi iyaduna ma ahan mid tilmaam gaar ah xambaarsan oo marar badan ayaa la arkay isagoo dagaalyahano la dardaarmaya markan afhayeenka dhallinyarada uu sagootinaya waxaa ku jira cabdiraxmaan sheekh calidheere oo ah wiil uu dhalay sheekh calidheere cabdiraxmaan waa wiil caato ah edeb ay ka muuqata afgaaban da-addiisuna waxay fooda gelisay labaatan sano sidaba muuqaalka lagu xusay anigoo isku tiriya dadka ugu xog ogaalsan xaaladihii uu soo maray ururka al-shabaab maadaama aan muddo dheer wararkooda la socday waxay ii ahayd markii ugu horreysay aan arko hogaamiye sare oo ka tirsan ururka oo uu wiil uu dhalay u dirayo goob dagaal oo uusan ka soo laaban doonin way jiraan hogaamiyaal badan oo wiilashooda dagaalo lagu dilay kuwa la duqeeyey iyo kuwa gacanta cadowga u galay oo la qabtay balse waa markii ugu horreysay ee aan arko hogaamiye wiilkiisa u diraya howlgal inqimaasi ah oo aanan ka soo laabasho lahayn waxay dad iga sii xog ogaalsan oo aan arrintan kala sheekaystay ii sheegeen in uu jiro hogaamiye ururka ka tirsan oo isagana sidan oo kale wiil uu dhalay ugu diray howlgal noocan ah waa sheekh yuusuf kaba ku tukade oo aan aniga u bixiyey sunta ka ilimaysiisa madaxweyne xasan sheekh in nin hogaamiye ah ama waalid wiilkiisa uu u diro howlgal jihaadi ah oo aanan soo laabasho lahayn waa wax ku xusan taariikhda islaamka balse inta aan ka warqabo ma ahan dhaqan lagu yaqaano hogaamiyaasha soomaalida qofkii xaqiiqataasi ka duwan hayana isaga ayaa inoo sheegi doona al-shabaab tagtay oo tallaabsatay marka aan si fiican u daawaday muuqaalka calidheere oo garabka haysta wiilkiisa duulaanka u socda hortiisana ay taagan yihiin dagaalyahano kale oo wujuuhdooda ay ka muuqato farxad iyo qanacsanaan waxaa ii soo baxay xaqiiqa aysan dad badan jeclaysan doonin balse aan hubo in indhahooda ay saari doonaan haddii allaah cimrigooda uu dheereeyo shabaabku waxa ay dhisan yihiin afar iyo labaatan sano sida aan taariikhda ku arkay jiilka maanta dagaalamaya badankooda waa dhallinyaradii dhalatay intii ururku uu dhisnaa qaarkood waa ubadkii madaxda iyo mas-uuliyiintii iyo ciidankii xarakada waxaan hubaa in allaah idinkii ay guulaysan doonto shareecaduna xilli dhow soomaaliya iyo adduunka dhan lagu xukumi doono hadalkaas waxaanan jeclaysan doonin duulalkii cilmaaniyiinta soomaaliyeed ahaa ee astaantoodu ay ahayd diin ma ku dhaqmaynaa awudsaynow balse arrinkaas in uu soo bidhaamayo waa shaki la'aan al-shabaab waxay horey uga gudbeen ugana xoroobeen caqabado badan oo ummadda soomaaliyeed ragaadiyey kuwaas oo kale ah qabyaaladda qowmiyadda iyo shisheeye ku tiirsanaanta maantana waxa ay ka xoroobeen dacayaddii ahayd in ubadkooda aysan dagaalka u dirin balse ay carruur dad kale ay dhaleen dabka ay ku shubaan muuqaalka sheekh calidheere oo curadkiisa sii sagootinaya waxay fariin u tahay cid weliba oo shaki ka qabtay xaqnimada halganka ay shabaabka kula jiraan cadowgooda oo ka kooban shisheeye dalka ku soo duulay iyo saaxiibadooda soomaalida ah wuxuu xujo ku yahay hoggaanka kale ee xarakada oo iyagana laga raba in dhabbahaas ay kaga daydaan afhayeenkooda wuxuu soo afjaray dacayaddii madhalayska noqotay ee ahayd in dagaalka shabaabku uu yahay mid siyaasi ah hoggaankooduna ay yihiin dad madaxtinimo iyo maal raadinaya ubadkooduna guryo ay uga iibiyeen yurub ameerika iyo khaliijka sida madaxda dowladda soomaaliya waxaa qoray cabdirasaaq xaaji xuseen stockholm sweden mahadsanid ilyas warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu